You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xaqiiqatan eh, waalidka dhalay eh, allah u naxariistay Xa- xasan aad iyo aad iyo aad ayay u u- u murugoodeen sababtoo ah wiil yacni barbaar ah ayaa ka baxay Eh, dhibaataduna waxay ahayd xidhiirkooda oo xumaaday dhalinyaradu markii ay sh- afariyo toban shaniyo toban lixiyo toban soo gaaraan da-daas ah ayaa laga eegaa siday noqon doonaan marka markuu kuriga ahaa waxay sheegeen inuu caruurta kale ka duwanaa oo qalqaali ahaa oo yacni m- m- diidi jiray waxyaabaha ay siiyaan iyo fikradaha ay u keenaan iyo eh, discipliinka ay rabaan inay mariyaan iyo nin soo taagan ayuu ahaa waana sidii uu ku koray sidii uu ku koray oo ku barbaaray Eh, ilaa ugu dambeyntii adigu dhowr sano ka hor lix sano toddoba sano ka hor uu iskaga dhaqaaqay ama guriga uu iska joogaa waa hurdaa ma kacayo wa adigu dhibaatooyin badan bay ka sheegeen ilaa ugu dambeyntii gabar ay isheleen uu guursaday markuu guursaday moodeen waalidku in wax isbedelayaan oo way ku farxeen inay yani sidaan badanaaba ogsoonnahay a- caruurta markay reer yeeshaan waxaan idhaahnaa marxalad kale ay galeen marka waa wanaagsanaan doonaan laakiin sidii waxba kama duwanayn sidii hore Eh, shaqo fiican ma qabanin waa sababtoo aqoontiisu ma dhisnayn nin dhammaystay ma ahayn yarto alifi nin dhammaystay ma ahayn marka intaas ayaa ugu muhiimsanayd waa garta arrintan markay dhacday ee, warbaahintu aad bay kuu soo wacaysay aad bay kuula hadlaysay ee, waxyaalaha ugu badan oo ay ku weydiinayeen iyo sida siyaasiyiintu arrintan ay uga hadleen maxaa kaaga baxay Eh, qolooyinkan warbaahinta qaabilsan waxay xoogoodu wuxuu ahaa eh, familigu sidee bay yihiin arrintan wax ma ka ogaayeen ilaa iyagu waxay ku- fikradoodu ku dhisan tahay wiilkan inuu argagixisato ahaa oo wax argagixiyey marka reerku ma la ogaa maxay ka warhayeen anigu taa waan u sheeg waxaan idhi siday reerku i sheegeen anuga kuma dhex nooli laakiin nin saaxiib la ah ayaan reerka ahay marka siday ii sheegeen waa sidaan hadda soo sheegay oo xidhiirkoodu inuuna fiicnayn aabihii maalindhood wuxuu ii sheegay doraad ma aqaan ma aqaan waxay wuxuu yidhi la- labadii sano hadda u dambeysa maalin iyo mar keliya ayuu soo wacay taleefon kusoo wacay iska daa wax kale arkid uu arkay marka eh, arrintaas ayay aada u weydiinayeen iyo fikradda ah anigu waxaan xoogga saaray oo familiguna ay iyaguna sidoo kale ay xoojiyeen wiilkan inuu xanuunsanaa oo xagga maskaxda laga hayay nin fikiraya uuna ahayn waana anigu midaan qabo weeye dhallinyarada islaamka gabbaad ka dhigata oo wax baabi'iya oo wax dila oo dhiig gala dhallinyaro maskaxdeedu maskaxdoodu caafimaad qabto ma aha laga yaabo in aayad loo akhriyey laga yaabo xadiid in loo akhriyey macnahaas loo sheegay laakiin eh, waxaa ku koorgaraysan inay wax dilaan qof madaxa k- eh, ka xanuun ka qaba ayaana sidaa samayn kara qof fiyow oo maskaxdiisu ay ladan tahay oo fiyowdahay wuxuu isbarbar dhigayaa maxaa ka dhalan kara waxaan aan samaynayo ficilkan aan geysto maxaa ka dambayn doona siduu noqon doonaa waalid u fiirso wiil buu dhalay hadda wiil buu dhalay oo yar hal sano ma aqaan inuu gaaray in kale ma ogi hadduu caqligiisii maskaxdiisu ay joogto oy lan tahay kaas buu u baqi lahaa uu fakeri lahaa wuxuu dhihi lahaa war xaggee uga tegaysaa kan kan adduunka aad keentay laakiin ma fekeri karo qofka maskaxdiisu ay xanuunsan tahay oo jiran tahay saa uma fekeri karo waxaa isla markiiba u muuqanaya eh, inuu wax wax dilo inuu dhiig daadiyo isaga wixii ku dhacay ha ku dhaceen ma- nin tegay weeye waxba xasuustaas ma jirto marka miidiyuhu waxay su-aasho kale ay weydiinayan waxay nimanka siyaasiyiintu ah waxay iyagu ku adkeysanayeen inuu ninkan argixisto ahaa oo walow ay sheegeen in la waayey xiriir uu la lahaa qoladii eh, ciraaq haysatay oo daacish la yidhaahday iyo xiriir uu la sameeyey inkastoo la waayey laakiin waxay yidhaahdeen eh, fikradahoodii ayuu watay anagu sidaa siday ku heleen iyo fikradahaas wax hadda meel cadaynaysa ma hayno iyagoo dowladdu way kaa indha badan tahay Eh, laakiin labada arin ayaa xooga ugu badnaa miidiyaha uu wax ka weydiinaya waa gartay sheekh ciise sababaha warbaahinto dhan ay kuu soo wacaysa dabcan waxaa tahay imaamada ugu caansan gobolkan iyo australia eh, culummada soomaalida ugu caansan baa tahay community leader baa tahay dhacdadan waa tii labaad oo soomaalida ku dhacday muddo gaaban eh, brighton xaafadda la yidhaahdo nin kaloo soomaaliya la sheegay inuu qof ku dilay isagi- isagiina mar dambe sidoo kale loo toogtay arrimahan waa soo noqnoqdeen maxaa sababay sideese eh, bulsho ahaan ama community ahaan eh, looga hortegi karaa runtii eh, dadku waa badan yahay Eh, ummadduna lama wada ilaalin karo oo qof walbaba meel buu joogaa Eh, ilaah unbaa eh, shaahid ah oo wax walbaba la socda Eh, waxyaabaha xaafad hebel ka dhacay iyo xaafad hebel oo intaa kala fog qofna ma ogaan karo laakiin reer kasta reer kasta wuxuu ogaan karaa caruurtiisa siday u fakerayaan caruurta caruurtoodu siday u dhaqmayaan caruurtoodu siday waxbarashada ku yihiin reerku waa ogaan karaa sababtoo cid kaga war badan ama kaga xoogaalsan ma jirto Eh, waxaa horta loo baahan yahay qoysaska markay arkaan caruurtooda oo ka duwan caruurta kale sababtoo caruur guri ku wada hooyata meel yacni isugu timaada markii fa- ifta- eh, eh, eh, farqi uu ku dhex jiro oo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin la arko waalidku waa inuu mucallin oo kale yahay maxaa keenay wiilkan gabadhan sidaan inay u fikirto sidaan u dhaqanto sidaan u dhaqmo maxaa keenay waa inay dadka la tashtaan oo wax weydiiyaan nimanka halkan wadankan aan ugu nimi sideedaba dadkan cadaanka ah haddii reer mushkilo ay ku dhacdo waxay ku dadaalayaan reero kale inay soo geliyaan oo ay la wadaagaan oo ay iswaraystaan ku- waxayba samaynayaan gruub bay samaynayaan markaas mushkiladaas magacay u bixinayaan mushkiladaas ayay iskugu imaanayaanoo wiiggii labadii wiig marbay ka wada hadlayaan annagu sidaa ma nihin anagu qolo walba waxeeda waa qarsataa bela- waa tii la yidhi, belaada- belaada- belaayada qarsataa ku qarsata waa runow wixii adigu aad qarsato haddaadan dad la wadaagin oo dadka aqoonta u leh ama culummada ama saaxiibada aadan la wadaagin haddee waxa way arrin kuu taallo way maalin bay ay ay ay ay qarxaysaa marka bulshada alxamdulilah hadda caawa halkan shirkan aan caawa nimi shir aada u muhiim u ah weeye oo laga hadlay wixii dhacay iyo so- mustaqbalka siday wax u dhici karaan iyo sida looga gaashaaman karo waxa oo dhan waxyaabo caawa lagu soo qaaday ayay ahaayeen waxaan rajaynayaa in eh, dhallinyarada hadda eh, nala shaqayn doonto ama aan la shaqayn doonno in ay isbeddel keenaan oo dhallinyaradii waxyaabo badan loo sameeyo oo la ogaado reer walbaba inuu ka hadlo caruurtooda sida ay yihiin kooda dambeeya xagga waxbarashada ku dambeeya kooda balwada leh waxaasoo dhan waa inay ka hadlaan macnaheedu ma aha eh, eh, ceebtaada bannaanka dhig ma aha ceebtaad banaanka dhig waxay noqonaysaa markii layskaga shaaho oo dadku ay iskaga shaahaan sheekada laakiin markii ujeedo wax loogu qabanayo ay ka dambeyso oo wax la daraasaynayo la- wax la baarayo waa daawado ay- ay daawaday ka mid tahay dadku inay sidaa u fahmaan ayaa fiican jaaliyadeenna arrimaha ha loo fiirsado ee waalidku yuu waxba qarinin meel walbana yuuna ku sheegin laakiin dadka ee, ee, xilku ka saaran yahay oo wax ka garan kara ha la tashteen Eh, nabiga caleyhi salatu salaam iyo diinteenuba waxay ku dhisan tahay shuura wa amruhum baynahum shuura ayuu ilaah yidhi oo muslimiintu waa dad wada tashta oo wax isweydiiyaa marka intii dhibaatada ay ay haysato waa inay la tashtaan dadka aqoonta leh oo wax u qaban kara Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.